أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ayaan idiin leenahay dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka diiradda jimcaha waxaan toddobaadkan ku eegi doonnaa salaadiinta soomaaliyeed iyo waxgaradka oo aad uga digay ka qaybgalka doorashooyinka ay qorsheenayaan dowladda federaalka iyo shisheeyaha iyadoona ay nagala qaybgalayaan qaar ka mid ah waxgaradka soomaaliyeed أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون
sida aad horudhaca barnaamijka ku maqasheen salaadiinta soomaaliyeed iyo waxgaradka ayaa si weyn uga digay ka qaybgalka doorashooyinka ay shisheeyuhu qorsheenayaan bartamaha bishan diseembar doorashada ayaa waxaa si guud wada reer galbeedka iyadoona toddobaadkan dowladda federaalka ka jaratay lacagtii ay ballanqaadeen si loogu qabto waxay ugu yeereen doorasho dadban qayb ka mid ah doorashada waa in la raadiyaa dad hor leh oo ka qaybgelaya arrintan iyadoo la leeyahay waxbay soo xulayaan haddaba waxaa toddobaadkan jubbooyinka ka dhacay shir ballaaran oo isugu yimaadeen odayaasha dhaqanka soomaaliyeed ee ku nool wilaayaadka islaamiga ah ugu horreyn waxaan idiin soo gudbinaynaa bayaan ka soo baxay shirkan odayaasha waxaana aqriya ogaas ibraahim shaacirul islaam guddoomiyaha nuqabada soomaaliyeed ee wilaayaadka bismi illaahi araxmaan iraxiim ujeedo bayaan ka soo baxay kulan wadatashi ah oo ay yeesheen nuqabada wilaayaadka islaamiga kadib kulan heer sare ah oo ay isugu yimaadeen nuqabada wilaayaadka islaamiga ah kaas oo looga tashanayay doorashooyinka la sheegay in uu cadowgu qorsheynayo in uu ku qabto qeybaha uu xoogga uga haysto waddanka soomaaliya kulankaas oo dhacay maanta oo ay taariikhdu tahay laba iyo toban muxaram kun afar boqol afartan iyo saddex hijiriya waxaa ka soo qeyb galay hoggaanka guud ee nuqabada soomaaliyeed ugaasyada salaadiinta nabadoonnada iyo waxgaradka soomaaliyeed falanqayn iyo xog isweydaarsi kadib waxay nuqabada ka soo qeyb gashay kulanka wadatashiga ah isku raaceen qodobada soo socda kow in doorashooyinka la sheegayo in lagu qaban doono goobaha uu cadowgu ka haysto dalka soomaaliyeed ay yihiin qayb ka mid ah ajandayaasha la doonayo in lagu qabsado gebi ahaanba dalka muslimka ah ee soomaaliya lagulana wareego khayraadkiisa bad iyo beri intaba labo in doorashooyinkaas ay yihiin kuwo gebi ahaanba gadaal ka taagan yihiin cadowga saliibiga ah ee aan dalka dadka soomaaliyeed la wadaagin diin dal iyo dad toona islamarkaana uu ku bixinayo malaayiin dollar si uu u ujeeddooyinkaas guracan u hirgeliyo saddex in ka qayb qaadashada doorashooyinkaas ay tahay arrin gaalnimo ah sida ku cad kitaabka qur-aanka iyo sunnaha nebiga sala allahu calayhi wasalam ayna qeexeen culimmada wilaayaadka islaamiga daliilka gaalnimada arrinkaas waxaa ciddii doonaysa ay u laaban kartaa fatwadii ka soo baxday culimmada wilaayaadka islaamiga ah taariikhdu markii ay ahayd saddex iyo labaatan rajab kun afar boqol afartan iyo kow hijiriyada afar in aysan jirin qof ama dad qabaa'ilka soomaaliyeed ee muslimka u mathalaya doorashadaas gaalnimada ah wixii ka soo baxana aysan qusaynin qabaa'ilada muslimka ah shan in dhammaan dadka soomaaliyeed ee ka qeyb qaadanaya doorashooyinkaas cadowgu abaabulayo ay yihiin kuwo u shaqaynaya taabagelinta hagardaamooyinka cadowga saliibiga ah la damacsan yahay ummadda muslimka ee soomaaliyeed lix in dadka ka qeyb qaadanaya doorashooyinkaas gaalnimada ah ay la xukun yihiin gaalada saliibiyiinta ah ee abaabulaysa doorashooyinkaas dadka soomaaliyeed ee muslimka ah iyo mujaahidiintana uu waajib ka saaran yahay in dadkaas ciqaabta ay mudan yihiin marsiyaan toddobo waxaan ugu baaqaynaa dhammaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah in ay beri ka noqdaan kana fogaadaan doorashooyinkaas gaaladu dhoodhoobayso ee ay doonayaan in dadka diinta uga saaraan dalkooda iyo dunyadoodana ku bannaystaan siddeed waxaan mar kale caddaynaynaa in waddanka soomaaliya uu yahay waddan muslim ah dadkiisuna ay yihiin muslimiin islamarkaana aan la aqbali karin lana aqbalaynin in dimuqraadiyad iyo diimo gaalo laga hirgeliyo sagaal waxay nuqabada soomaaliyeed caddaynayaan in ay garab taagan yihiin jihaadka lagula jiro cadowga isu soo baxaystay ee duulaanka ku ah diinteenna dalkeenna iyo dadkeenna toban waxaan ugu baaqaynaa dhammaan ummadda soomaaliyeed in ay u istaagaan sidii loo xoojin lahaa ku dhaqanka shareecada islaamka ee dhulka soomaaliya loona xidado siibi lahaa dhammaan mashaariicda guracan ee ay wadaan saliibiyiinta iyo murtadiinta safka kula jira qof walba oo muslim ah waxaa mas-uuliyad ama waajib ka saaran yahay in uu kaalintiisa ka qaato jihaadka farluuceynka ah wabilaahi altowfiiq in sha allahu tacaalaa dhammaan sida akhyaarta iyo ugaasyada iyo nuqabada ay uga maxad celiyeen awalan allah tabaaraka wa tacaala suurtogeliyey ijtimaacaga aan kheerka badan leh oo faa'iidooyinka badan ka soo baxeen bayaanka laga soo saaray allihii suurtogeliyey baan anigana u mahad celinayaa bacda xamdilaahi guud ahaan xarakada baan anigana u mahad celinayaa kadibna waxaan u mahad celinayaa nuqabada ee jihaadka u taagan taageersan af iyo adin iyo maal u taagan leylan wanaharan in kitaabka ilaahay u nusriyayaan halkaan hadda u fadhiyo in kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala keliya adduunkan uu maamulo wixii ka soo harayna daadka la mariyo u fadhiya oo u tashanaya waan u mahad celinayaa dhammaan waxaan leeyahay marka intii juhdi ku bixisay juhdigiini iyo dadaalkiini miisaanka aakhare allah idinku kabo jazaakum allahu khayran in sha allahu tacaalaa kulankii saddexda maalmood soo socotay oo maanta ilaahay subxaanahu wa tacaala gebagabadeeda noo suurgeliyay inoo noo gebagabowdo in sha allahu tacaala halkaas ayay nooga xiran tahay fajazaakum allahu khayran calaa xusni istimaacikum mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraad waxa aynoo dardaarana in kitaabkaas ilaahay u nusriyeyno ilaa aan gaadhsino oo waddanka soomaaliyeed aan gaadhsino mangees iyo gees ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa oo laga amar qaato dastuur iyo dimuqraadi iyo wax gaalo soo dhoodhoobtay oo dhan laga islaaxiyo in sha allahu tacaala ama aan ku shihiidno ama aan guul ka gaarno sida walaalaheena daalibaan ay maanta u guulaysteen oo kale in aan u guulaysano in sha allahu tacaala intaas ayaana inoo dardaaran ah shirkeena waa noo xiran yahay fajazaakum allahu khayr asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu intaa haddii aynu ku dhaafno bayaankaas markaana intaanan siinin salaadiinta iyo waxgaradka martida inoogu ah barnaamijka waxaa jirta in odayaashii horey wax uga soo xulay baarlamaanka ay noqdeen kuwa la dilay qaar cararay iyadoona kuwii ugu roonaa ay sheegeen inay ka laabteen oo ay ka toobad keeneen haddaba waxaan idiin soo gudbinaynaa qaar ka mid ah odayaashaas waa xasan mahdi xasan cumar axmed nin layidhaahdo waaya
waaya waa agaasimihii horeto ee hirshabeelle madaxtooyada hirshabeelle
darajo weyn baad ku fadhisay xaqiiq waaya hay hadda waxaa joogtaa magaalada buuqa qable ee gobolka hiiraan xarakada shabaab almujahidiina ka talisa hirshabeellena waa maamul la shaqeeya shisheeyaha gaar ahaan ciidanka etoobiya dalku soo duulay sidee baad halkan ku timid
aniga waxaan ahay agaasimahaasaan ahay waxaan xaqiiq waxaan xaqiiqsaday in aan inta aan meesha joogayba aysan suurgal ii ahayn inaan meeshaa joogo sabab dhaqaale awgeed sabab nabadgelyo awgeed iyo sabab diiniyeed awgeed saddexdaasba inaan meesha ku joogi karin waxaan go'aansaday inaan ka tago oo aan istaqaalad iska dhiiba kombiyuutarkaygaan la soo baxay istaqaaladan qoray wuxuu ku maqan yahay markaas waa markay kismaayo isugu tagahayeen madaxda madaxdu isugu tagayeen kismaayo inaan raacaan uu rabay waa ka haray aniga oo markaas uu kismaayo aadab go'aankaas ani waa qaatay warqadiidaan sii diyaarsaday markuu yimid gacantaan ka saaray waa ay ciddaas maxamed cabdiwaare oo ah madaxweynaha hirshabeelle waa wuxuu iga codsaday inaan hal bil aan meesha aan joogo halka bil inaan joogin aan u sheegay walaal kalento oo hargeysa jiruu ka soo waday meeshuu ka dhigay abdullahi kuure ninkaas halkaas u dhiibay anina waxaan kusoo guryo noqday gurigaygii hiiraan beledweyne hadda een, halkan waxaa joogtaa ee, buqa qable Een, qaabkeed ku timid buqa qable waxaan ku imid abdullahi kuure yahay websiteka markaan akhrisaday waxaa ii soo baxay in dadkii ergooyinka ahaa iyo kulli la waxaynahayo oo la cafinahayo oo inay soo xaroodaan ay is- isdiiwaangeliyaan eh aniga nambar aan oo xarakad iska diwan xarakada mujaahidinta inay iska diiwaangeliyaan waxaan aniga markaas aan la xiriiray telefoon aan la xiriiray ah, waan imaanayaa aan dhahay meeshaasaan imaanayaa dad walaayada ka tirsan la hadlay dad walaayada ka tirsan la hadlay waa la ii fududeeyey aniga walaayada waa is aragnay hadduu ilaahay ku run yahay ergada iga horreysay waan ka soo daahay tanaan ka soo qayb galay waaya adoo ah haga- agaasimihii hirshabeelle maxaad u sheegaysaa dadkii aad la shaqaynaysay dadkii madaxtooyada ka tirsanaa dadkii ergooyinka ahaa dadka maamulkaada ka tirsanaa Een, ilaan waxaa la rabaa markaad nin weyn tahood hadlaysaan rag la garanaysaan waxaa la rabaa inaad warmaysaan laku hadasha
warkaas waa iska cadyahay Eh, anigu waxaa ii hoos imaanayay shaqaalaha madaxtooyada oo dhan laga bilaabo cook ilaa agaasimayaashu waxay aniga ii hoos imaanahayeen ayagaana hadda la hadlahayaa cid kale weli lama hadlahayo waxaan leeyahay waa idinka warhayaa inaan sidii aan idinkaga soo tegay aadan waxba qaadanin inaadan lacag qaadanin inaadan ilmihiina u tegaynin inaadan nabad ku haysan meeshaasi waxaa idinla hadlaya waa anigii xasan ahay waa agaasimihiinnii waxaan idinku wacyigelinhayaa inaad isaga tagtaan meeshaas annaga waxaan ka soo raacay magaalada beledweyne aan baabuur ka soo raacay baabuurkaas aan soo raacay ma ahayn mid private ah waa bas caadi ah oo ka shaqeeya meesha uu ahaa oo dadweyne saaran yahay meelaan ka qabsaday waxaan ka baqsanaa intaan meesha joogo in ay lambarka iga buuxsamo waa markii ugu horreysaan filaya oo aad bas dadweyne raacdo muddo dheer waa muddo dheer markaas waa labaatan sano bas dowladweyne ma raacin Awal- bas dadweyne labaatan sano dab- bas dadweyne ma raacin waa lagu waardiyi jiray nin khatartiisa lahaan ahay oo geesaha laga socon jiray haa ciidanku ilaali jiray shaki kuma jiro ciidan ilaalin jirin hey waa kaa ka soco marka waa soo baxnay luuqa joola waa nimid hadduu laakiin wax dhibaata lama kulmin xataa baaritaan adagna laguma samaynin waa ka soo gudubnay habeen laba saac habeennimaan waxaan ku soo aadnay qiyaastii xa- xawaali waxaan laba saac isla aan ku soo dhowaan aan boqd ku soo aadnay walaayadu weyneeshaasi nagu sugaysay sidii wafdi soo socdaa meeshana lagu sugay caawa nimankii saas ahay waa dhankana waa nala soo waday hoteelaa nala keenay walaalo kaleo hoteelka noogu soo horreeyey iyo annagaba waxaan nimid meeshaan abdullahi kuuran yahay eh, sheekh xasan barsane eh, meesha macadkiisaan nimid waan lagu soo dhoweeyey joodaryaala nooloo dhigay waa abdullahi kuuran yahay eh, jo- joodaryaala noola dhigay alxamdulilaah haddana waa barwaaqaysanahay nabadannada waa bannaanka hadduu la kuuri raashinkanaga waa bannaanka caafimaadkanaga waa bannaanka saaka u dambaysa dhakhaatiiraa la keenay icabir iga miisaan iga fiiri intaasaan ku jirna guryahanaga kuma qabin intaas xasan cabdirashiid axmed adigana een, waxaad noo warantaa bal qaabkee leedin soo dhowey walal macaana si wanaagsan oo aad u wanaagsan wax adduunya saaran oo nagala xagraday ma jiraan walaayadu si fiican bay noo soo dhoweysay Ee, kolley wixii shaki oon qabnayna markii horeba walaalihii hore oo yimid yaa naga shaafiyey oo markii hore barbagaan baa la fidiyey oo shaydaanku uu fidiyey oo la leeyahay lacag baa la iska rabaayo saas weeyo dhib baa jiro la isleeyahay walaalihii hore oo laabtay markay tageen oo inoo warrameen aniga khaas ahaan nin aan darisnahay yaa ii warramay si waca anaa lo- gacantayda ku dalbaday ayadoo cidna isoo wicin walaayada gobolka banaadir baan la xiriiray ayadaa isoo wareejisay halkan iisoo wareejisay si waca si wanaagsan baa naloo soo dhoweeyey oo aan wax xisaabi karaba isa jirin ilaahay baan uga mahadnaqaynaa Ka waran bal- walaalahana waa u mahadcelinaynaa xagga jiifka iyo raashinka iyo kawar aad ba u wanaagsan yahin, wax dhibaata ma jiraan Ee, waxaan hal arrinna ka codsanhayaa walaalaha inay dadka qafladda ku jiro weli oo ama shacabka ahoo iska hilmaamay oo xagga gaalada uu hanqaltaagayo oo iskala qabsaday barnaamijkaas oo isla diinta iyo isma diidahayaan macnaha dowladdan aaminsan qodobka ugu daran waa qodobkaas dadka waxaa laga dhadhacsiiyey culammaha joogto oo macnaha raadiyaha saa u fadhida oo fidoonayso dowladdooda inay dowlad islaama tahay oo bahalkan baybalkoo meesha u saaran oo dastuurka la qoray iyo kitaabka isdiidaynin baa macnaha loo sheegay dadka laga dhadhacsiiyey dad badan saasay aamineen qafladay ku jiraan dadkaas in loo naseexeeyo loo badiyo dacwada loo badiyo ee rasuulkeena caleyhi salatu wasalaam wiil yuhuudi ahoo la yidhi waa dhintay gaalnimo ku dhintay buu la ooyey sidaas darteed booska nabigana waxaa jooga culummada ayaa joogto marka allah barakeeyo culimmada waxaan leenahay wacyigelinta xal badiyo culammada mujaahidiinta kale culimmada mujaahidiinta ka hadlaya culimo usuul lama hadlayo ee waxyaabaha khayraadka oo saan oo kaleeto cafiska ah la badiyo dadka kale oo haatan aan ergada noqonin oo barnaamijkaas la qabsaday mar walba ha loo qabto macnaha saan oo kaleeto ee wacyigelin ha loo qabto si dadkii boorka oga jifmaan waayo magaaladii hadda waxaa ka bilaabatay in naagihii iyo raggii hadda baabuurta ay macnaha waddooyin badan isla raacaan intii macnaha hore oo dhulkii wadaadadu intay joogeenna waa lala qabsay dhaqanka asaga gabdhuhu jilbaabkooday qabeen ragga iyo dumarka macnaha ayaga iskala rasiina baabuurka markay soo raacaan hadda waxay soo bilaabatay inyar inyar dhib male ane islaantan waa yiil waaye xaska fadhiistay dhib male saddex anay xaska afraysaa bilaabatay muqdishoaska hadlaysa muqdishoan ka hadlaya marka dadkaas waxaan leeyahay wadaadada waxaan leeyahay sidii ay haddaba noo soo dhaweeyeen dadkaa dhiman oo qofladda ku jirana macnaha gacanta ha u jiciyeen ha u haatiyeen dadkay oo macnaha anuguna aan wax gaarsiin karno waan gaarsiinna insha allah fartiinta inta ka qaadno dadkii ergada ahaa ee doorashada ka qayb dadka galay ahaa iyo kuwa kale oo ay naftikooda diinta jebinayo oo aaminsan inay isqaadan karaan kitaabka qur-aanka iyo macnaha baybalka isqaadan karaan waxaan leenahay macna isma qaadan karaana ilaahay u toobadkeena markaana waxaan si toos ah u gudagalaynaa falanqaynteenna mowduuca barnaamijka oo ku saabsan salaadiinta soomaaliyeed iyo waxgaradka oo aad uga digay kulaglahaanshaha doorashooyinka shisheeyaha iyo dowladda federaalk ay qabanqaabinayaan marka ugu horraysa waxaan soo dhowaynayaa martida asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Een, waxaan ku hormarayaa een, imaamka guud ee beesha abgaal imaam maxamuud xaaji xamuud Ee, dowladda federaalka iyo shisheeyaha waxa ay qabanqaabinayaan ama ay diyaarinayaan doorashooyin Een, haddii aad tihiin waxgaradkii iyo indheergaradkii ummadda een, arrinkaas sidee baad u aragtaan bismillaah alxamdulilah ilaahay baa mahadle intaas ka bacdi maantay waxaa isu yimiday noqobadii wilaayaadka iyo duubabkii wilaayaadka waxaa la yidhi inxabureed kuleylka isu keena ayagoo ka tashanaya dhibaatada cadowgu dalka uu ka wado shisheeyaha kusoo duula dalka soomaaliya waxaan leenahay marka ummadda soomaaliyeedaan uga digaynaa cadowgaas kusoo duulay dalkee dadkee diinta cidda garabka ku sii haysa ujeeddadeeda hafta laga leeyahay inay maanta doorasho dalka ka qabtaan waa inay ku fududaystaan qabsiga dalka ha odayaasha aragtidoodii isu imaatinkoodu waa inay arrintaas ka tashadaan ummadda soomaaliyeedna khatartaas kufool kale ay uga digaan insha allahu tacaala si aysan ugu kat Een, waxaan markaana siinayaa een, suldaanka ee, beesha isla su-aashii aan imaamka weydiinay ayaan ku weydiinaynaa Ee, haddii aad tihiin indheergaradkii ama horkicii bulshada een, arrimahan doorashooyinka muddo badan ayay soo socdeen oo maraaxil kala duwan ayay soo mareen maxaa dan ah ama faa'iide ah ugu jira ummadda soomaaliya بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين سؤاسي جوابتي إذا وحوية وح فإذا هو مجران وحوها مد الدنيا أو مجرته مد آخرة أو مجرته سببته أه ماشا نمانكو وحي كوهايان وحوية تستور وحلي راهدو إلهي شرعي جيس أي كوبا دليان ما دام إساس تهي wax dana kuma jiraan arintaas kuma jiraan mid adduunyana kuma jirto mid aakhirana he waxa weeye gaalnimo wey waman ilaahay keyrkiisa haddii wax lagu xukumo dastuur loo dejiyo iyadaaba gaalnimo ah waman lam yaxkum bimaa ansala allaahu fa ulaa'ika hum lkaafiruun waad ogtihiin waxa weeye qur-aanku wax badan buu ka digay dad muslimiin sheeganaya ay gaalaysiiyaan haddana mar kale ay ka imaan karta oo dhibaato kale ay u gaarsiiyaan oo diinkoodii ay bedelaan marka waxa weye dhibkaas baa ku jira waxaan siinayaa ogaas ciise ogaas maxamed een, ogaas farax Een, arrimahan doorashooyinka waxaa ee, dana kala duwan kale shisheeye kala duwan oo mid kasta ujeedo iyo ahdaaf iyo shakhsiyaad ee, gaar ah wata arrinkaas marka iyo ujeedada ay ka leeyihiin shisheeyaha doorashooyinka iyo shakhsiyaadka ay u wataan maxay tahay Ee, bismillaah alxamdulilaah ilaahay baa mahad iskale mahaddaas alle kadib waxaan leenahay ee, arrinkaas wax saakay ummadda ku dhex jirta em, ee, islaamnimada sheegayda wax u eg maaha wax maaragta haddii alle kuu roon yahay ay wax ka helayaan aakhira iyo adduun midna ma ahan waa wa arrin gaalnimo ummadda muslimiinta ee soomaaliyeed lagu gaalaysiihayo arrinkaas ay ka leeyihiin su-aal fiican waaye Ee, arrinka ay kala hayaan waa la arkay wax hadda maaragta saaka lagu baynanahaya ma ahan waxaad ogtihiin wakhtiga ay joogeen meesha la yidhaha afghanistan labaatan sano ay dul taagnaayeen oo ay qaar ayaga ka mida gaalaysiihayeen markii ay ogaadeen in qayb ayaga ka mida oo ay raaceen xarkahay ka duubteen marka ujeedka hadda kuwaanu ay kale yihiin meeshii ay geeyeen raggii hore oo raacay oo raacay afghanistan ka raacay iyo dadkii haddii alla kuu roon yahay ay haddii alla kuu roon yahay murtadiinta oo raacay inta hadda ayaga raacday meeshii ay ku hore uga tageen waa tegi doonaan hadday maaragta dad wax fahmaya yihiinna waa ay arkeen wakhtigu meesha uu marhayo marka waxaa la yidhi inta naftu joogto la tacaalna waa jiraa hadda weli toobaddu waa furantahay ha ka hareenaan leenaha markana waxaan siinayaa wabarka ee beesha baadi cadde dadka isku sheegaya baarlamaan isku sheegaya baarlamaanka dejinayaan baarlamaanka sharciyaan dejinayna leeyihin sharciga ilaahay garab mareen sharciga ilaahay dadkii garab marine baaquuda ay raaceen marka dadkaas waxaan ugdigaa inay ka waantoobaan midda kale waxaan ugdigaa dadka la qaldaaya maskaxda la qaldaaya ee gaalnimo lagu ridaaya gaalnimadan iyaga ka helaan waxaan siinayaa naqiib ama nabadoon cabdiraxiin oo ah nabadoonka guud ama naqiibka guud ee wilaayada islaamiga ah ee mudug arrimahan doorashooyinka ka waran maxaa salka ay ku haysaa oo shisheeyaha ay ku soo dhiseen ilaahay baa mahadsan waa dhowahay idaacadda alfurqaan dhagarta shisheeyuhu oo soo mareegay iyo khayaanada iyo dhibaatooyin hagardaamada oo ku wada dalka soomaaliya waxaa ka mid ah awalan in ay dadka soomaaliyeed gaalaysiiyaan thaaniyan in ay dalkiisa ku wareejiyaan dowladaha nasaarada ah ee wakiilka uga afrika uga ah sida etoobiya ama kenya inay dalka soomaaliyeed ku wareejiyaan dadkana ay diinta ka siibaan ay ka dhex samaystaan caloosho ushaqaystayaal ayaga u adeego danahooda u adeega ayay doorasho gaaleedka loo qabanayaa waxgaradka iyo indheergaradka ummadda soomaaliyeedna waa ogyihiin waxaan ka digaynaa haddaan nahay odayaasha soomaaliyeed ee fahmi kara dhagaraha gaaladu soo maleegayso ee dalkanaga iyo diintanada inay ku qaataan ay rabaan ayna ku shubanayaan caloosho ushaqaystayaalka sandareertada iyo waxyaabaha yararka hor lacagta la siinayo waxaan uga degaynaa ummadda soomaaliyeed dalkeenna iyo diinteenna iyo dalkeenna uma ogolin gaalo cidda u sacyinaysana waxa weye waxaan kala hor imaanaynaa naf iyo maal waxaan hori karno gacan birlaan kala hor imaanaynaa raallina ku noqon mayno insha allahu tacaala dowrka nuqabada ama odayaasha ama indheergaradka ay ku leeyihiin baraarujinta ummadda maxay tahay waxaan awalan ku baraarujinaynaa inaysan garab iyo gaashaan u noqonin ay walahooda iyo barahooda ay caddaystaan qof kalba oo soomaali ah oo muslim ah uusan u adeegin yuhuud iyo nasaara iyo afkaarta ay wadaan waxaana tusaale inoogaga filan in afkaartooda ay tahay qeybi oo xukun waxay qeybiyeen dad muslimiin ah diin waaxid ay ka dhexayso gobollo ayay magacyo ugu bixiyeen insha allah waana fahnay dhagarrada waxaan u digaynaa cid walbo naxala jeceliyaal ayaa nahay waxaan kaga digaynaa inay u khidmaynin maadaama diin aysan naga dhexaynin dal iyo dadna aysan naga dhexaynin hadafkooda inay ugu hiiliyaan dadka muslimiinta ah aysan u hiilinin cadowga ilaahay si ay u hergasho dacwadan iyo diintan waxaan leenahay awal ayaa la khaldamay xaqina waa la helay naxala jecelyaal maadaama aan nahay waxaan leenahay ka fogaada ka fogaada marka doorka odayaasha waxaa weeye inay bulshada u caddeeyaan xumaanta arrinkaas ay leedahay insha allahu tacaala waxaan ballan qaadaynaa anagoo fursadda ka faa'iidaysanayna inaan kaga digna dhagarrada cadowga uu maleegayo insha allahu tacaala waxaana rajaynaynaa biidni illaahi ilbaari in badan inaan gacmaha ka qaban doono gaalnimadaasi waad mahadsan tahay waxaan siinayaa nabadoonka nabadoon mira wehliya oo ah nabadoonka guud ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud idinka waxaad tihiin dheergaradkii ama odayaashii ee islaamiga ah ee soomaaliyeed dhanka kale waxaa jira odayaal arinkan doorashooyinka ah hadda aan ka waramayna qabanqaabadooda qeyb weyn ku leh odayaashaas maxay tahay baaqa aad u diraysaan waxaan u diraynaa dadka muslimiinta maadaama aan nahay annaga baaqa aan dirayno gaalada dadka soomaaliyeed waxaan uga digaynaa shirka qabanqaabada lagu dhex jiro iyo bakhtiga la sheegayo inaan waxba ka jirin ujeedka aynaga leeyihiinna waxaa weeye islaamnimadanada iyo imaannimadanada ilaahay subxaanahu watacaala inagu galladaystay inay naga xogaan oo ay noo beddelaan gaalnimo iyo bakhti iyo nijaas inay noo beddelaan dadka muslimiinta waxaan uga digaynaa iyo dadka soomaaliyeed inayan ku kadsoomin shirkaas la qabanqaabinayo oo konton kun awal ahaa haddana boqol noqday gaalnimo ayaa laga helayaa maahan wax kaloo laga helayo male ilaahay kitaabkiisa ko ay ku caddahay sunnadiisay ku cad tahay allah laga baqaan leenahay insha allahu tacaalaa dadka soomaaliyeed waxaan uga digaynaa shirkaas la sheegay oo dheefta lagala daba wareegayo qof kasta oo maaragtay ka mida inay ka leexato beri ka noqoto qoftii ka naqo weyda beri iyo dacwadaas aan gaarsiinay insha allahu tacaala kelmadahaas aan soo gudbinay qoftii waaqacaas ka hari weysa waa lala xisaabtami doonaa insha allahu tacaala odayaasha ee arrimahaas ku howlan iyaga ee doorashadan ee maxaad ku leedahay odayaasha waxaan leenahay munaafiqiin weeye ilaahay kitaabkiisa inka ka kacanay waxay rabaan inay dadka gaalnimo ku hogaamiyaan islaamnimadooda inay ka xogaan ayna rabaan wax kale uu ujeedaa odayaashu dheef bay raadinayaan maahane alla ka cabsi ma raadinayaan intaasaan leenahay odayaashu ha ka leexdeen dadka muslimiinta ah iyo soomaaliya iyoyo maanta wixii ka dambeeya dhib dambe u celin nabadoone wadanka maraaxil kala duwan ayuu soo maray oo dowlado kala duwan ayaa soo maamulay mid kastana doorasho iyo dastuur ayay lahayd arrimahaas maxaa faa'iido ah ay ka heleen ummadda soomaaliyeed markaad dib u milicsata taariikhda lagama yaabo hadafka dalka maanta lagu wado oo murtadiyiinta iyo gaalada isbaystay ku wadaan dhibic faa'iidaa inay ka helaan dhibaato mooyaane arrinkaas su-aashaada intaanan ka wada jawaabin waxaan rabaa inaan wax yar ka hor dhigo horta doorasho gaaleedku maxay tahay dadka maxay yihiin dadka wax dooranaya dadka wax dooranaya ee gaaladu hadafka ka leedahay waa badsi dadkaas waa saxiix qalin saxiixayaala waaye dalkaiyo diintaba lagu saxiixay maadaama kumanaan hore horey ay u heleen ay dalkaiyo diintaba ka saxiixdeen badsi saxiixayaal dalka iyo diintaba bixinaya inay badsadaan weyaan hadafku horta waa intaa midda kale su-aashaadii haddaan usoo noqdo dalka soomaaliya wixii soo maray oo dhan haba yaraatee wax faa'iida ah uguma jirin khasaaro waaweyn waxaanaynuga khasaaraha ugu weyn waxawaaye dalka dadka muslimiinta ah iyo diintooda inay kala celiyaan ay kala dhex galaan ama shuuciyaddii ha noqoto waa tii culummada lagu laayay diinta darteed waa ka soo darteen mooryaanaad timid culummada madaxa ka qaadaysid dadka ahluxalqa walcaqdiga ah laaynaysid faa'iido miyaa in culummadii la laayo hadda waxay joogtaa dalka iyo diinta diintana dadka waa lagu dilayaa xoog baa la keenay khasaare mooyaane wax kale oo faa'iida oo dalka ugu jira haba yaraatee ummadda soomaaliyeed ma jirto ummadda soomaaliyeed waxay faa'iido ugu jirtaa ka hortag naf iyo maalba inay bixiyaan dalkoodana dhacsadaan diinteeda ka ceshadaan faa'iido taasay ku jirtaa waxa kaloo dhan khasaara ku jira markaana waxaan siinayaa doon cali bio oo ah naqiibka guud wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe kusoo dhawow warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan nabadoone wadanka wax badan ayaan soo falanqeynay dhibaatada ay leedahay doorashooyinka waxa ay tahay haddii aad tihiin waxgaradkii iyo indheergaradkii ummadda arinkaas sidee baad u aragtaan yaa awalan waxay marin habaabiyeen inay isku badiyaan hadday isku badiyaan oo iyagoo kale ay ka dhigaanna ay kabacdi dalka iyo diinta ay ku furtaan waxaa marka arrintaasu ka soo calaadahay iyaga waxaa ka batay ummaddii la maamulayey waxay naqateen dad iyo diinba meeshay ku bataan waa ku hafiyaanaa la yidhi iyo diintii ay ka bateen meeshay ku nool yihiin ummadda sidaa darteed waxaan leeyahay sidaasay ugu adkaadeen oo wax waxtari layihiin waxaan marka leeyahay in arrintaas ummaddu ay ku baraarugto ay ku faanjegnaato oy ogaadaan dalkaiyo diintaba in lagu qabsan rabo oo xulayaashu ay yihiin alkufru millatun waaxid isku diin ka dhigeen hadday isku diin ka dhigeenna dalkaiyo diinta ay ku qabsan rabaan intaasaa ka maqane waxaan leeyahay ku baraarugaan
waad mahadsan tahay weli falanqaynteennii ayaan ku guda jirnaa qaybaha gabagabadana waa aan kusii dhownahay su-aalaha ugu dambeeya ee gabagabada intaanan gaarin waxaan siinayaa min hal su-aal odayaasha suldaanka ayaan ka bilaabayaa suldaane ergada wax soo xusha kuwii hore wax badan oo ka mid ah baaq ayay xarakada u dirtay oo kuwo badan oo ka mid ah waa ay ka yimaadeen falkii ay ku dhaceen haddana kuwo ayaa diyaar u ah inay arrinkaas galaan oo qabanqaabadeeda ku jiro arrinkaas ka waran arrinkaas waxaan leenahay nimanka hadda arrintaas ku jira inay ka joogaan baan baaq u diraynaa sidii mujaahidiintu ay ugu dirtay xarakada hogaankeeduba oo ugu diray waxaan leenahay arrintaas ka jooga diintiinna ha ku gadanina waxyaabaha birbiri adduunyaha ha ku gadanina waxaad dareemi waxaad ogtihiin hadda waxa jira inay gaalnimo nasriga ilaahay uu soo dhow yahay oo hadda ogtihiin dowladihii maraykanka afghanistan wixii ka dhacay aad ogtihiin waxawa intaysan hadda aysan gaaladu aysan ka guurin nimanya ha ka leexdaan arrintaas baddaas yay isku gelin baan leenahay diintooda yaysan ku aysan qarribin baan leenahay ha iska ilaalin arrintaa dadka hadda ku jirna waxaan ugu baaqaynaa inay ka soo laabtaan arrintaa kuwa hadda u dan lehna waxaan leenahay arrintaas ka jooga ilaahay uga baqa baan leenahay xalka ummadda muxuu ku jiraa arrinkaas sideedaba wax dhammood arkayso guryaha markii laga oomayaha biyaa la gelshaa tubaa la soo jiidaa waxa dhan waa biyogelin gaale ama arda ha noqdo ama oda ha noqdo ama habar carabdhibi ha noqoto kasoo qabo oon waa biyogelin waxaan leenaha marka turgeysaan sidana biyogelintaas tubada gadaalanka goy doonaa insha allahu tacaala maanta kabacdina galaas iyo gaalada soo duushay iyo murtadiintu dalkan galaas biya ka macabi doona insha allahu tacaala arintu waa baaq waa dhaafta waxay joogtaa annagoo ummadda muslimiinta soomaaliyeed hor kacayna maanta kadib waxaan gaalada ugu baaqaynaa iyo kuwa hor socda inay fabiyadii joogtay fablisaani ka baxday sidaas darteed waxaan idin leenaha ka waantooba intaan gacantayn idinku dhicin waxaan siinayaa wabarka gabagabadii xalka ummadda muxuu ku jiraa xalka ummadda waxaa isku jiraa inay ka digtoonaadaan dhagaraha gaalada ay wadaan dadka xoo- doorashada galayana inay ka digtoonaadaan aan u baaqaynaa kuwii inay soo dhiibaan dadkii gaalada in gal raba dhagarahana gaalada ay ka digtoonaadaan Een, madaxdan shisheeyaha uu soo dhisaya ee dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada maxay ka qaban karaan een, mustaqbalka ama aayaha ummadda soomaaliyeed iyadoo aan ognahay een, shisheeyaha iyo ciddii la shaqayso meesha ay ku dambeyn karaan tusaalena loo soo qaadan karo ee afghanistan ee madaxdii hogaaminaysay ee dowladdaas oo isaga cararay waddanka marka madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ee shisheeyaha ee ku xiran sidee ummadda wax ugu qaban karaan horta waa arrin nasiib darro ah oo na- aad iyo aad u nasiib darro ah ee qof gaal ah oon dal iyo diin iyo dadnimo u kula wadaaga lahayn inaad dalkaaga iyo diintaada kobaqaad uga noqoto oo dadkaaga ku weerarto oo dalkaaga ku burburido waa wax nasiib darro ah Een, waxaan ognahay dhaxalka laga heli karo in dad shisheeye oo gaalo ah oo yuhuud iyo nasaaro ah ee loo qidmeeyo ama loo noqdo carituur dhaxalka laga heli karaan dareemi karnaa dhaxal- dhaxalka laga heli karaa marka wuxuu yahay een, qofka marka koowaad inuu duloobo shakhsiyan inuu duloobo ee, marka labaadna een, ilaahay cadaabkiisa inuu galo marka saddexaadna markii gaalada laga adkaado oo muslimku uu adkaado oo ka qaalib yeesho gaalada ku soo duushay sidaan ognahay islaamka qaalib yeelanaya ilaahayna wuxuu yidhi dadka muslimiinta miciina aan ahay Een, kuwa ilaahay macoodaya markay guulaystaanna waxaa u dala- u dambayn doonaa calaacal iyo shallaayto iyo in gaaladu ay uga tagaan een, meeshii baalka la yidhahdo markay guurayaan uga tagaan garoommada iyo xeryaha ay ku sugan yihiin inay uga tagaan hadda sidaan ku aragnay afghanistan Een, ilaahay ha u sugo guushooda ay gaareen markay dalka saydareeyeen hadda waxaan arkaynaa ama aan maqlaynaa iyagoo garoommada iyo meelaha gaaladu ay hadda geediga ka tahay iyagoo macnaha een, isu duleynaya oo ooyaya oo ka daba cararaya oo waxa weeye ku rafaadsan oo meeshii looga tegey een, een, dadkii muslimiinta shalay ay- ay macnaha ka berin ay ka tageenna aysan aysan la joogin kuwii gaalada ahay oo ay raaceenna ay ka tageen ayna ugu sugan tahay rafaad iyo dhibaato iyo iyo baalka la yidhahdo iyo aakiroo kasii darona naara intaasaan ognahay marka waxaan ugu baaqaynaa eh, dadka kabaqaadka ah, murtadiinta oo maanta shisheeyaha ag jooga waxaan leenahay intaadnaan hoogin oodnan halaagsamin kasoo taga walaalihiina kusoo biira issoo dhiiba waxa ay idiin sheegayaan waa been iyo dhaldhalaal adduunyo Een, dadka muslimiintana waxay idiin sheegayaan waxa weeye ilaahay raalli ahaanshihiisa iyo dalkiina iyo diintiina ad ku midnataan waxaan kaloo intaan ku daraya dadku inay ku baraarugaan dalkan muslinka ah ee soomaaliya ee geeska afrika ku yaalla waxa loo cadaadinayo oo loo dhibaataynayo waa in nasaarada etoobiya iyo kenya iyo uganda gacanta loo geliyo annagana laka dhigo dad addoon u ah etoobiya iyo uganda iyo, iyo iyo kenya addoon waa in laka dhigo mana yeeli doono mana yeelayno insha allahu tacaala Een, macalin yuusuf een, arrimahan doorashada siyaasiyiinta iyo dadka qaarkood marka ay ka hadlayaan ee waxa ay ku tilmaamaan ee, ganacsiga siyaasadda ama doorashooyinka ganacsiga ninka ergada lacag uu rabaa kii madaxweyne raba lacag badan oo inuu qoondeeyo waa uu madaxweyne ku noqdo marka dad sidaas lacag ugu soo baxay oo lacaga iyo hanti isticmaalay masiir iyo mustaqbal ummadeed wax ma ka qaban karaan waxaan leeyahay waxba kama qaban karaan naftooda aysan waxba ka qaban karin ummaddaana haddee waa waa baraarugtay ciddaasi een, dhaqaale unbay ku socotaa maana hadda cid wax u dhibanaysa ma lahan inay ku hangoobayaan oo maalkoodiina uu ka baxay iyagana ay ku khasaarayaan ayaa inoo cad gabagabadii maxaad ugu baaqaysaa ee, shacabka soomaaliyeed dadka soomaaliyeed waxaan ugu baaqeynaa insha allahu tacaalaa inaan laynin marin habaabin caloosho u shaqaysta inuuyan inka shaqaysan lacagta la sheegaya iyo waxaa la sheegaya waxba kama jiraan dhaldhalaal adduunyo weeye adikow ini gadanayaa maahan hadaf uu inka leeyahay iyo dan uu inka leeyahay male ilaahay islaamnimada uu inisiiyey iyo kitaabka uu inisiiyey iyo sunnada uu inisiiyey iyo rabaa in ku xego waxaan in leeyahay shacabka soomaaliyeedow adigoo ilaahay subxaanahu watacaala ina abuurtay kitaabkiisana sunnadiisa u soo laabdha gacanta midigtaana ku qabsada gacan birana ku qabta waxaan kaloo inii sheegayaa farmaajo iyo waxa la jira maanta waxaa u bannaan toobo toobadaasuna waxay tahay intaan gaale ka guurin ayaa fursadaas ay leeyihiin haddayan fursadaas maanta ay leeyihiin intay joogto gaaladu ayan keenin toobada waxaan leenahay gacnaha annaga allah ku cadaabaan leenahay dadka soomaaliyeedna waxaan leenahay ha kadsoomina wixii ka qayb gala shirkaas oo maaragtay looga digayo oo loo meel kasta bayaankiisa la dhigay oo dadka muslimiintaa ay ka digeen iyo mujaahidiintu looga digay ilaahay kitaabkiisa iyo sunnadiisa inay maaragtayay dadaal iyo juhdi annaga waddankanaga uma ogolin gaalo iyo duqmuqoraabi iyo bakti iyo nijaas kitaabullah iyo wasunaan u ogolnahay ninkaasaan ku faylsannaha imaaraadka islaamkana waad maqlaysaan iyo bishaarayska intaan duurka laynkaga tegin cidlada oo aanan gacnaha ku calaacalin haddeer ilaahay subxaanahu watacaalaahay tuuba ilalah yaa ini furan soo dhawaadha intaasaan kusoo kooba warkay
ugaas ciise dowladda federaalka ama dowladaha kala duwan ee wadanka laga soo dhisay ama shisheeyaha markii ay hadlayaan waxay u hadlaan in xalka ummadda uu ku jiro in ummadda dimuqraadiyadda iyo federalismka ay qaataan xalka ummadda intuu ku jira ilaahay ummadda xalkeeda wixii uu ku jiro hore u sheegay kitaabka iyo sunnada nabigu ku jiraa marka ninka yidhi wuxuu ku jiraa dimuqraadiyadda iyo wax qalin afkiis lagu qoray waxau yidhi waa gaaloobay annagana waxaan leenahay inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun kuwii la qaata oo ka dabagaalooba ilaahay nagama dhigo ummadda waxuu ku jira haddii alla kuu roon yahay nolosheeda ilaahay baa qoray oo sheegay marka midda asagoo uu sheegay wax ka jira ma lahan leenaha beenaalayaal waaye waxaan siinayaa nabadoon golis ummadda soomaaliyeed ee ku dhagaysanaysa gabagabadii maxaad ugu baaqaysaa xalka intuu ku jiraa intay xalka u raadinayaan bismi illah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah ummadda soomaaliyeed hal shay baan ugu baaqayaa shaygaan ugu baaqayaa waa shaygii ambiyadu ugu baaqi jireen diintiina difaacda sharafka iyo cisiga iyo nolosha iyo barwaaqadu gibi ahaanba halkaasi ku jira waad aragteen dadkii gaalada ka soo hoos baxayoo rabbuna allah yidhi nolosha iyo barwaaqada iyo cisiga ay ku nool yihiin iyo amniga ku nool yihiin waa aragteen ciriiri iyo koomba gaalnimaha isdhexgeline gaalada kir iska dhaha la dirira diinkiina difaacda ka soo haajira garabaad haysatiin saldhigii aad kusoo degtiina haysatiin hubaa haysatiin wax idinka maqan ma jiraane gaalada haddaad tidhaahdiin ma ogolin hal subax aad ku baaqdaan adinkoon xabad ridinay baxaysaa cariiriga ha isku qabanina diinla-aanta ha isku qabanina gaalnimada ha kusii dhex jirina koomba cariiri ha ku jirina dadka muslimiinta ho soomaaliyeed intaasaan ugu baaqayaa waa hadday wax garanayaan dadka kale waxaan u baaqayaa nimanka hadda soomaaliyadoo ayagana kusii socda baabka ridada gaalnimada odayaasha kusii socda waa u baaqayaa naftoodu waa soomaaliye ka joogaan idileehay dhaxalkiina ha xaraashina sandareeraha hasiisanina dhaxalkiina waa diintiina iyo dalkiina mid aan waxba haysan ha ka xaraashinina haddaad waanada yeeli waaysaan muslimiintu idiin soo jeedinayso oo gaalnimada aad cusboonaysiisaan oo qalinka saartaan waxaan idiin ballan qaadaynaa annaguna inaan dilkiina casri ka dhigi doono oo dil casriyaysan idinsoo gaari doono wasalaamu calaykum waraxmatullah gabagabaday wax nabadoon cali biyow naqiibka guud ee wilaayada islaamiga shabeellaha dhexe xalka muxuu ku jiraa bismillaah waxuu xalku ku jiraa kullu ma yaxtaaju ilayhi nnaasu mubayin wa waa xalku ku jira waa cadday waa alkitaab wassunna cidda qaadata waa badbaadi ciddii diidana da wixii alle ka yiri unbaa iyagana laga leeyahay alla haduu wadno xalku marka wuxuu ku jiraa kitaabkaas waxaan leenaha muslimiinta na maqlaysa inay qaataan kuwa aan doonaynoo inay ilaahyaal samaystaan rabana waxaan kula tacamuli doonaa shaafici baa wuxuu weri sheekh shaafici man istaxsana faqad sharac waman sharac faqad kafar wixii gaal lagula tacamuli lahaa igana kula tacamulayna insha allah guud ahaan intaas ayuu ku dhan yahay barnaamijka diiradda jimcaha oo toddobaadkan aan ku falanqeynay arrimaha doorashooyinka ay qabanqaabinayaan shisheeyaha iyo dowladda federaalka tan iyo inta aan ku kulmi doonno barnaamijkan la mid ah waxaynu idinkaga tegaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها